alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala walu kitaabi اlxuduud kitaabu اlxuduud awalkiisii weeyaan meeshaan alxuduud waa jamcu xaddin wاlxaddu huwa alxaajizu almaanicu bayna shay'ayni xad xuduud waa jamcu xaddin xadkuna waxaa weeyaan wixii kala celiyo laba shay dalhebel iyo dalhebel xadkoodu waa meeshaas waa meesha kala celiso xuduudda marka cuquubaadka sharciga waxaa xuduud loogu magacaabay qofka ayay ka celisaa inuu macsida ku dhiirrabo oo waa maanica weeyaan oo waxay ka mancinaysaa qofka ka celinaysaa oy ka sajrinaysaa xumaanta inuu ku dhaco marka kal xaddioo kalea ayb xuduudda macno kalena waa wataan cuquubaadkii keliya in lagu manciyo oo qofka looga reebo qasadku intaa keliya maahane kafaarana way tahay oo dembi dhaafuu qofka ka helaa oo qofkii xadka laga oogo dembigii aakhire ma loo qabsanayo sida xadiidkii cubaada kama fii xadiidi cubaadata bni saamid oo wuxuu sheegay nebiga sala allahu calayh ali wasalama sariqada iyo zinada iyo waxaa in laga reebay qofkii marka inta galo xadkii laga oofiyo waxa uu yidhi markaasi dembi dhaaf inay u tahay buu tilmaamay nebiga sala allahu calayh ali wasalam oo kafaaro waayo ayuu yidhi meeshaas marka waxaa xuduudda marka la fahmaa inay tahay alxuduudu zawaajiru wa jawaabiru ayb xuduuddu waa zawaajir oo qofka xumaantay ka celisaa jawaabirna waa yihiinoo way kabaysaa qofka oo nuqsaantii dembiga iyo ka gashay aakhiro marka la fiiriyo waa kabmaysaa oo cuquubo adduunyo xad ah iyo aakhiro ciqaabkeed ma laysugu daraayo qofka ruuxa mu'minka ah marka way dahiraysaa xuduuddaasi ayb waana sida ahlu sunnada ay qabaan xuduuddu inay tahay jawaabir zawaajir ayb baynamaa muctasilada iyo khawaarijtu iyo iyagu ay qabaan xuduuddu inay tahay keliya zawaajir oo qofkii xad haddii laga oogo isagu uunan towbad keenin aakhire markuu tago waa ahlunaar dembi kabiira ah maadaama uu ku dhacay ayay leeyihiin marka xuduuddu inay jawaabir tahaydaas baa wax kaga jiraan iyaga xuduuddan marka halkan baababkan marka wuxuu uga hadlayaa xaddu alxiraaba ama almuxaaraba oo qaaicu dariiqa xadkiisii khamradii zinadii iyo waxyaabahaas ayb cuquubaadkuna sharci iyo waxay u kala baxaan iyo qadari kuwa sharcigaa halkan marka looga hadlaa ayb xuduuddaas marka oo la oogana masaalix badan baa ku jirta oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi laxaddun yuqaamu fi اlardi xad dhulka korkiisa laga oogo laga taajiyo khayrun lahum min an yumtaruu arbaciina sabaaxan wuu uga khayr badan yahay afartan subax roob in loo di'iyo waxaa uga khayr badan hal xad oo dhulka korkiisa lagu oogo culimmaduna waxay ku macneeyaan xuduuddu maadaama ay zawaajir tahay oo dadku macaasida aynan ku dhiiranaynin taasaa marka waxaa ka dhalanaya xaalka dadka inuu tooso oo macaasidu yaraato macaasida hadday yaraatana khayr iyo barakada samada iyo dhulka wax badan baaba la helaya baabu اlxukmi fii man irtadda baabu bayaani اlxukmi xukunkii caddayntiisiiba uu baab yahay fii man qof yacnii la xukumaayey shaanigiisa irtadda ridoobay oo diinta ka baxay qofka marka diinta ka baxa maxay tahay cuquubadiisa ama xukunkiisu qال الإmام أbو dاwوd رaximه الله تaعالى xadثna أحمد بن محمد بن حنبل qال xadثna إسماعيiل بن إبراهيم qال أخبرna أyوب عن عكرمة أنa عaليا أxرqa ناaسا cali dad buu gubay اrtadوu can الإسلاam iسlاamka ka noqdeen oo ka laabteen fabalaغa ذلika بن cabاas arrinkaabaa waxay gaartay iبن cabاas faqاala waxa uu yidhi lam أkun ma aanan ahayn liuxriqahum mid gubayo binaari dabku gubaayo ma aanan ahayn aniga ma ahaa lahayn haday aniga teyda tahay dabkuma cadaabeen ina rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi laa tucadibuu bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa wax ku cadaabinina waa dabkii wa kuntu qaatilahum waxaana ahaan lahaa buu yidhi mid dilaaya iyaga biqowli rasuulillaahi baan ku dilayaa sala allahu calayh waali wasalama wa kuntu qaatilahum ku dilayaan ahay ayaan ahay oon ahaan lahaa biqowli rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga qowlkiisa oo muxuu ahaa marka rasuulka qowlkiisa faina rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man badala diinahu faqtuluuh man badala qofkii bedelo diinahu diinkiisa qofkii bedelo faqtuluuhu dila xadiidkaas baan ku dili lahaa buu leeyahay fabalaqa dalika caliyan arrinkaa cali bay gaartay faqaala waxa uu yidhi wayxa bni cabbaas ibnu cabbaas yacnii naxariistiisa xadiidka marka meesha uu ka raba maxalushaahidka waxaa weeyaan man baddala diinahu faqtuluuhu ninkii diinkiisa bedelo dila xukunka marka xukmu lmurtadi alqatlu ayb qofka ridoobee diinka ka baxay xukunkiisu waa dil ayb man baddala diinahu mantaasina waxay tusaysaa nin iyo naag kow doona ha ahaado ayb oo lafdigan marka man baddala diinahu faqtuluuhugaa cumuum tusaayo yacummu alrajula waalmar'ata nin iyo naag labadu waa camimaya ibnulmundir ishraafka wuxuu ku yidhi ayb wuxuu ku tilmaamay dakhala fii daahiri qowli rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama man badla diinahu faqtuluuhu alrijaalu wاlnisaa'u wاlcabiidu wاlimaa'u kulligood waa soo gelaya adoon addoon nin naag kulli way soo gelayaan ayb cali baa waxaa laga wariyey inuu isagu qabay naag hadday tahay waxa ridoobay in la addoonsanayo oo aan la dilaynin ayb ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey isaguna ilaa annahaa tuxbasu walaa tuqtal xabsi baa la dhigayaa hadday naag tahay ma la dilaayo waana madhabka hawri ayaa sidaas ah sufyaanu hawri laakiin jumhuuru ahlilcilmi nin iyo naag ma kala qaadayaan mar hadday riddo joogto gaalnimada asalkaa markay joogto laakiin waa la kala qaadaa oo oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalam naagta waa tii uu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil middaani ma dagaalamaynin yaa dilay waana inkiray nebiga in naagaha la dilo marka ay gaala asal ay yihiin allaahuma inay dagaalanto ma ahan hadday dagaalanto markaas in la dilo iyada dee dagaalkaasaa lagu dilaa marka ayb wuxuu dilka ka mancinayaa yimid ayb laakiin riddadu iyadu waa ka gedisan tahayoo ninay naagtay ahaato waa lagu dilaa rasuulkana sidaas waa yeelay sala allahu calayh waali wasalam oo ninkii reer waxaa ahay meelo badan baa marka uu ku keenay cabdullaahi bnu abi sarxi iyo waa tii uusaa yidhi riddada marka luqatan waxaa la yidhaahdaa arujuucu min shayin shay in laga noqdaa la dhahaa sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa qaطcu اlislaami biniyatin aw qowli kufrin aw ficlin ayb sawaaءun qaalahu istihzaa'an aw cinaadan aw ictiqaadan riddada luqatan waa noqosho sharcigana waxaa lagu yidhaha islaamkii oo la gooyo maxaa lagu gooynaana biniyatin niyo aw qowli kufrin ama war gaalnimo ah ayuu qofka ku hadlaa aw ficlin ficli kufrin ficil kufri ah ayuu samaynayaa qofkii tii la helaba intaas ictiqaad waa lagu gaaloobi karaa ficilaa lagu gaaloobi karaa qowlna waa lagu gaaloobi karaa sawaaءun waxaa isku mida qaalahu istihzaa'an aw cinaadan aw ictiqaadan ama dhab ha ka ahaato oo ha caqiidaysnaada ama yacnii madax adeyg uun ha ka ahaato waxaan inay baadil yihiin baa iska ogaado ama dheeldheel iyo kaftan ha ka ahaato kaftan ma gasha riddada iyada qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kufriga nimankaasna qowl buu ahaa wax kale ma ahayn ictiqaad iyo waxaas lama sheegin qowl buu ahaa qowlkaas marka ay u qasdeen og yihiin waxa uu yahay oo ay yidhaahdeen ayay ku kufriyeen dheeldheel iyo kaftanay ahaydna waa laga diiday lama yeelin riddada marka tacriifkeeda sharciga sidaasaa laga wadaa qaطculislaam marka la leeyahay islaam hore u soo socdoo la jaray haddiiba islaam uusan horreynin ama aanu jirin riddo lama dhaho gaalada aan weligood islaamin hadday gaalnimada ay ku jiraan murtadiin waaye ma la dhahayee kuwaas kufaar oo waxaa waaye asli ah ayb ee qof awal muslim soo ahayo islaam soo noqday oo gooye islaamnimadii kaas waaye marka yacnii midka riddada midda ay noqonayso riddadu waxay ka ansixi kartaa qof qaangaar ah oo caaqil ah oo haddana isagu mukhtaar ahoo doortay riddada oo waxay ka ansaxdaa riddada marka min baaliqin caaqilin mukhtaarin qaangaar cunug yar oo aan qaangaarin hadduu war gaalnimaa ku hadlo gaalnimo lagu xukumayo loo dilaayo ma jirto ayb caaqil majnuunkii baa baxaya nin waalan haddii uu gaalnimo ku hadlo ama gaalnimo uu sameeyo ma loo qabanayo waa murtad ma la dhahayo ayb hadduu markii isagoo muslim ahaa awal uu waashay gaalnimadan dambe uu intuu waalan yaha ku hadlayo ictibaar male waa muslim ninkaasna ayb mukhtaarinna marka waxaa weeyaan inuu doorto oo mukrahi baa baxaayo haddii la dirqiyey qofka oo gaalnimada lagu qasbay oo lagu dirqiyey maku gaaloobayo man kafara biاllaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biاliimaan ayb ayuu tilmaamay ibnulmundirna waxa uu yidhi yani ajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli اlcilmi calى ana almajnuuna ida اrtadda fii xaali junuunihi annahu muslimu calaa maa kaana qabla dalika ishraafka sidaasuu yidhi waxay isku khilaafeen ninka isaga iswaalo oo khamro cabo gaalnimo ku hadla ka bacdi ayb madhabka shaaficiyada waxaa ku xoog badan ninkaas waa gaalnimadiis waa qormaysnay ayb oo imaamu shaafici marka iyo wuxuu leeyahay isaga waa ku laazimaysaa riddadu hadduu khamro ka soo dharibu gaalnimo ku hadlo riddada waa ku laazimaysaa ninkaas oo iyagu waa ku socodsiinaya ayb abuu xaniifa isagu wuxuu leeyahay ninka sakraanka ah ayb riddadiisu riddo ma aha warkiisao dhan waa iska hadayaan walam yakun kufruhu kufran lianna qalbahu lam yacqid calayhi wax qofkan ka go'i karaba maba jiraba ayb sidaa darteed marka wuxuu leeyahay sidaas marka bukhaarina inuu macnahaas u iilanayaad mooddaa markuu kitaabu dalaaq uu ka hadlayo sakraanka dalaaqiisu ma ansaxa mase ma ansaxayo qisadii xamsow keenay eeintay khamrada uu ka dhergay uu yidhi wahal antum ilaa cabiidu aabbaa'i nebigu wuxuu ku yidhi aabbahayba addoon u ahaa jirto maxaa tahay adigu wax lagu gaaloobo wa marka la fiiriya nebiga in sidaa la yidhaha laakiin maadaama uu khamraysnaayo waxba lagama soo qaadin oo sakraan uu ahaa ayb marka waxaa xoog badan sakraanka haba la tacsiiro oo waxa la yeelo laakiin riddadiisa inaan la xukumaynin ayb yacni inaan sidaas loo daynin nin walba haddii kale markuu intuu khamre ka soo dhargo iska diinka isaga faaganaya marka saysan sidaas u dhicin dabcan marka zajri iyo cuquubo waa leeyahay laakiin gaalnimadii ma murtad ahaan miyaa looga loo loola dhaqmaya lagu xukumaya ma sameeyo inaan lagu xukumaynin baad mooddaa in ahlu xadiidka in badan ay qabaan ibnulmundir isaga marka wuxuu yidhi mas'aladan ishraafka lastu ajidu dalaalatan tuujibu cala asakraani alladii takallama bikalimati اlkufri kufran yuujibu qatlahu wa tahbutu bishahaadati waxaan ujeeda warka intaan ku dhammeey kufran yuujibu qatlahu wuxuu leeyahay dalaalo ma haayuu yidhi aniga qof sakraan ah riddo ku laasiminayso oo dilkiisa waajibinaysa ma ogi buu yidhi wax dalaalo oo daliil sariix ah ma hayuu yidhi kaannahu marka inuu u markaa mas'alada aad mooddaa marka inuu shaafici khilaafayo oo ninka sakraanka riddadiisa aan uunan xukumaynin riddadu waxay ku sugnaataa imaa biliqraari wa imaa bishahaadati ilaa waa xuguna qofku inuu isagu qirto isoo og waxay inay riddo yihiin waa og yahay inuu galayna waa qirsan yahay waa ku sugnaanaysaa sidaas ayb waxaa kaley ku sugnaataa markhaati laba markhaati ah hadday ka markhaati furto waa ku waa waa waa waa ansaxaysaa nacam oo waa ku sugnaan kartaa ayb xukunka marka uu baabaysay alimaam abu daawuudna waa sidaas man baddala diinahu faqtuluuhu in la dilo maxaa loo dilayaa sababta loo dilaya waxay tahay siyaanatan liddiin diintaa la ilaalinayaayo dheeldheel iyo cabas iyo ciyaar baa laga ilaalinaya haddii aan la cuquubaynin oo qofka maantana diinta soo gal berrina ka bax waxaa laga yaabaa dad kale inuu tuhum geliye iyo shaki waxaa laga yaabaa isagii diinkii inuu noqdo wax iska in lagu tasaahulo si aan loogu tasaahulin ayaa marka loo adkeeyey daruuriyaadka kan ugu horreeyana shanta ah waa diinka ayb xadiidkan hadda marka ma sheegin istitaabo cali inuu ka dalbay nimankan iyo inuunan ka dalbin xadiidkan ma sheegayo addaahir waxaa muuqanaysa marka nimankan cali uu dilay zanaadiqo inay ahaayeen zindiiqana meel danbaan uga hadli doonnaa towbadiisu ma ansaxay mase ma ansaxayso yacnii dilkiisa ma waxaan ujeedaa towbada uu toobad keena dilka mama ka dhaafaysa mase ma ka dhaafayso shaykhulislaam ibnu taymiya saarib almasluulka juska saddexaad wuxuu taxqiijiyey gaalada nooca zanaadiqada ah towbo inaan la weydiinaynin oo mar allaale kufrigu markuu ku caddaadaba la dilayo marka hadhow ma la dhihi karo zindiiqna yaa la yidhaahdaa munaafiqaa la dhahaa zindiiq waa nin yacnii uurkana gaalka ah afka islaamnimo ka sheeganaya nebigu marka gaaladii la joogtay muxuu u dili waayaa imaanaysa laba shay wuxuu u dili waayey kuma sugnaanin qaar badanoo ka mida ma ku caddaanin oo nin saxaabada ka mida soo sheegaayey iyaguna waa inkiraayeen waxaas annaga ma dhihinay dhihi jireen waana dhaaran jireen ittakhaduu aymaanahum junnatan dhaartii bay gaashaan ka dhigteen maadaama ninkii uu munkir yahay dhaaranaayana taas waa isaga daayey waxaa kaloo iskaga daayey in maslaxo kaloo sharci ahoo haddii isagoo dadkan laynayo oo cilmigiisa nebiga uu ku laayo ile waxyi waa loogu sheega munaafiqiinta qaar ka midan kuwaas wuxuu iskaga daayey dilkooda isaga ogaalkiisa marka uu ku dilo dadkii kalena aynan ogayn oo laakiin nebigu isaga og yahay bicilmihi hadduu iskaga dilo dadku waxay moodayaan inuu nebiga asxaabtiisa laayo saa darteed marka wuxuu dhihi jiray ma raba inay dadka ku sheekaystaan inna muxamadan yaqtulu asxaabahu ilaa dadkii kale lama oga sababta uu dilaayo isagii baa garanayo og moogtahay labadaas macno marka haddii la waayo zuusho say ku zuulaysaa waxay ku zuuli kartaa gaalnimadii uu qarsan jiray bannaanka inuuba soo dhigayba oo laba markhaatiya maqashay marka maxaakimkiiba uu maqlaayo ee markhaatiyaal waa la xukumaa markaas waa la dilayaa tooba xataa ma loo bandhigayo ninka noocaas oo kale ayb zindiiqu marka isagu kaasuu ka wadaa nifaaqiisu ictiqaadka uu yahay qisadan calina ibnu taymiya wuxuu u soo deliishadaa iyo qisooyin la mida zindiiqa inaan toobo laga rabin xataa oon tooba toobadkeen la dhehaynin towbadiisa marka baynahu bayna rabbihi waa anfaca laakiin dilka kama rigayso macnahaasna marka waxaa kaloo u deliishaday ibnu taymiya zindiiqa qisadii xaatib ibn abi baltaca cumar markii uu yidhi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq rasuulka ilaahay iddaa ninkan munaafiqa aan dilo rasuulka ma dhihin isug toobaa la weydiinaa lama dhihin waxa uu ku dhacayo cumar markaas uu ku tuurayna waa nifaaq nifaaqi iyo sandaqaduna isku mid wahay nifaaqa ictiqaadiga iyo sandaqa haddaa maqasho waa isku mid marka wuxuu leeyahay macno kalaa xaadib marka uu u yidhi ninkan marka qofka munaafiqa towbaa la weydiiyaa ma dhihin rasuulkee ama lama dila ma dhihine meel kaluu ka marayo ninkan munaafiq maahan buu yidhi macnuhu marka waxay noqotay ninkan isaga wain kaana haba sameeya camal u eg acmaasha munaafiqiinta haddana laakiin isagu nifaaqi bitacyiin uguma dhicin maadaama marka tacyiin aanu ugu dhicin cuquubada ninkan ma leh laakiin aslan cuquubadaas ma jirta ma dhihin ibnu taymiya saarib masuulka sidaasuu leeyahay marka wuxuuna u soo deliishaday dadka marka nifaaqa saasoo kale uu ku dhaco ama ku dhacaan iyagu in la leeyahay inaan istitaabo kuwa la weydiinay iyagu aynan ahayn ayb baabkaanna sideedaba riddadu laba noocay u qaybsantaa ridda muqallada iyo ridda mujaradda riddo adag iyo riddo mujarada ridda mujaradda waxay tahay ninka ictiqaadkiibuu ka tegey islaamka markaasuu ictiqaad gaalo ama gaalou iska galay wax kaloo la socda male bis waa mujarada middaas taas waaya marka midda tooba la weydiinayo qofkiisa saddex maalmood ama la weydii marka hadduu soo laabtana la deynayo taas waa midaan amaa riddada muqalladada ahee adag ridda muqallada marka maxaa la yidhaha waxaa la yidhaahdaa riddadii oo kufrigii ahayd waxaa u weheliya wax kale oo waa maxay iidaa dhib muslimkiibuu dhibayaa muslimku marka see ku dhibaa nebigii buu caynayaa diintii buu caynayaa diintii buu dhacninayaayo dura gaalnimadii maxaa ugu ehliyey iidaa baa ugu ehlisa middaa ayb ama waxaa kaloo riddo muqallado noqonayo dhib kale oo muslimiintii buu ku daray isagii waa ridoobay haddana muslimkii buu jidka u fadhiyaan kuwaas marka nebigu tooba ma weydii jirin kuwa noocaas oo kale ah waxaa ka mid a ninkii waxyiga uu qori jiray rasuulka ee baxay ridoobay nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa kii yidhi haddaad aragtaan kacbada isoo ku dheggan dila towba ha la weydiiyey ma dhihin rasuulka sal slam waxaa kaloo lamida naagti kuwa kale iyagana cabdullaahi bin abi sarxi laftirkiisa waa kii nebiga gacanta ka ceshtay dhowr mar oo in la dilo uu rabay gacanka ceshad iyo towba ha la weydiiyey waa laba kala duwan had ogoon way kala duwan yihiin soomaa towba ha lagu dhiirigeliyo towbo iyo nebigiioo gacantii ka laabtay si loo dilo darteed ayb nimankii nebiga ka qaaday xoolaha uu keeni doonaa abu daawuud oo raacigii rasuulkay dileen way ridoobeen xoolihii nebigana waa wateen marka waxay isku dareen qof muslima dilkiis iyo ridday isku dareen iyaguna towbo ma weydiinin nimankaas rasuulka waa la soo qabtay waana la laayeen marka murtadka towbada la su'aalaya iyo kaan la su'aalaynin waa kala duwan yihiin nusuustan marka waxaa lagu ogaanayaa riddadu inaysan hal nooc ahayn ayb aaduuna marka uga dhergijiyey ibnu taymiya mabaaxid fara badan marka aayadda kayfa yahdi illaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana rasuula xaqun aakhirkeeda waxaa ku jirta aayadda kale ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu fa ina allaha hafuurun raxiim tacmiim in la yeelo oo la yidhaah riddo kasta marka ila aladiina taabuu baa u taallo oo hadduu toobadkeena dilka waa laga daynayaa faham saxiix maahan buu yidhi saxaabadaana ku tusaysa iyo nusuustan oo nebigii baa waxaan haynaa murtadiintii qaarna inuu towbo weydiinnin kuwana in towbo la weydiiyo uu amray idan marka laabudda shay inuu jiro waa mu'ahir ah oo xukunka marka ta'hiir ku leh shayga mu'ahirkuna marka wuxuu noqday iidaha ila gaalnimada kan iyo kan boor oo iskaga miday ka yihiin kan laakiin muxuu dheeraaday iidaa buu dheeraaday maalan waa ridoobay nebigiiba wacay ugu daray iidaa waay marka gaalnimo dheeraad uu leeyihi ayb marka nusuus fara badan buu halkaas marka ku soo xashriyey zindiiqa iyo marka kaasoo kale riddadiisu ay muqallado tahay towbadooda iyaga mana la weydiinaayo mana la aqbalaayo marka towbadooda ma la aqbalaayaa marka waxay u baahanta tafsiir maa macnaa towbadooda ma la aqbalaayo iyaga iyo ilaahay dhexdooda maa laga wadaa mase waxaa laga wadaa dilka kama dhacayo dilka kama dhacayaa laga wadaa oo marka la leeyahay towbadooda ma la aqbalaayo yacni hadday towbad keenaan dilka ma laga daynayo amaa laakiin baynahum wa bayna rabbihim towbadu waa anface in allaha yakfir dunuuba jamiican haddii laga towbad keeno kulli ilaahay waa dhaafa laakiin middaan iyada maya macnaha marka iyadana dad baa waxay u qaateen marka ninka haddii riddo iyo iido uu isku daro bis waaye yacni albaabkii islaamka soo uga baxay waaye ilbiriqsina ma dhici karta inuu islaam ku soo laabto sidaas ma laga wada meelo badan baana ibnu taymiya uu ku sheegay towbadu inay anfacayso beynahu wa beyna rabbihi laakiin towbadiisa aynan ridaynin xadkii aysan ridaynin oo dilka ah ayb markaa wuxuu yidhi marka labadaas macnaa marka labadaas noocaa marka riddada ku amaa imaamu shaafici sida isagu uu qabo waxay tahay riddadu nooc ay doonta ha ahaato ama mid baaina mid yacnii kufri baatina ha ka timaado oo sindiiqi buu ka wadaa ama kufri daahira ha ku timaado nooc allaala noocay ku timaadaba isagu wuxuu leeyahay towbadeedu waa waa la aqbalaha madhabka dhexdiisana riddadu iidaa hadduu la socdo sida sabbi oo kale cay ninkii nebigu uu caayey maalan laba wej baa ku jirta asxaabta wejna wuxuu leeyahay towbadiisa ma la aqbalayo walaa yataxatamu qatluhu abuu bakar alfarisi oo yaa isagu tilmaamay oo ijmaac weliba ku dhex sheegay oo wuxuu yidhi inuu gaaloobayo waa ijmaac towbadiisuna dilka ma ridaysu yidhi qofkaasna abuu bakar alfarisi qafaala isagu marka ka daba tegey wuxuu yidhi towbadii yacni dilkay ridaysaa islaamnimadiisana markaas waa yacni gaalnimadu waa to waxay ku dhacaysaa soo noqodka islaamka oo ku soo laabtay towbadiina waxay ridaysaa qatligii ayuu labadaas wej baa jirta marka labada wej wejka dambaa shaaficiyada ku xoog badan oo in towbada ninka ama saabi ha ahaado hadduu mar soo laabto dilka in laga daynayo laakiin madhabka yacni wejkaas kalaad moodaa marka in meelo badan marka laga fiiriyo uu ku xoog badan yahay maxaa yeelay qofku haddii uu qof caayo oo uu yidhaahdo yaa zaani markhaatiyaal loo keeno ee uu towbad keeno ilaahan uga soo laabtay uu yidhaahdo ma ka dhaca xadkaasna xadulqadaf ma dhacayo bani aadam baana kaas lahay ogowda see marka uu u dhacaa xadkii rasuulku u waajibay sala allahu calayh waali wasalam nebiga ninkii caayo xadkiisu waa qatli waa dil kii qof muslina qadfana siddeetan jeedal siddeetankii jeedal ma dhacaysaa la yidhi toobo kuma dhacdo qatliga see toobo ugu dhacaa marka qiyaaska marka la fiiriyo iyo adilada marka la fiiriyo taanaa ku xoog badan قال xدثنا cمر بن cwn qال أخبرنا أbو معاaوية عن الأعمش عن cبدالله بن مرة عن مسروق عن cبداللahi هو بن مسعوuد qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu yidhi laa يxل dmu rajuلin qof dhiiggiisii ma ansaxayo ma xalaal aha qofka oo msلmin msلم ah yشhهد أn lاa إلaaهa إلا اللh وأنii رasuuل اللh qiraayo macbuud xaq lagu caabuda inuunan jirin allah mooyaane rasuulkii allana inaan aniga ahay ilaa bixdaa alaain saddex waxyaabood middood maahana aayib اzaani ilaa biixdaa alaain saddex arrimood midkood maahane athayib الzaani ninkii nikaaxa soo maray ee wax ku dhadhamiyey azaaniya azaaniga ay zinaystay waاnnafsu binafsi naf naf loo gooynayo dishay wataariku lidiinihi iyo midka diinkiisa ka tegay almufaariqu liljamaacati faaruqay oo jamaacadii marka faaruqa isaguna kan saddexaad xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa qofka diinka ka baxo xadkiisu inuu dil yahay maxalushaahidka waa meesha dambe wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca marka xukmu lmubtadi alqatlu qaacidaa marka ibnu taymiya uu sheegay oo wuxuu yidhaahdaa cuquubaadku hadday sugnaadaan bacda alqudrati wاlأkhdi cuquubaadku kuma dhacaan qofkii waa la yanii isagoo dembi ku dembigu ku jiraa lasoo qabtoo gacanta lagu dhigay markii gacanta lagu dhigay kadib buu toobad keenay ama waaba islaamay markaas kabacdi cuquubaadkii ma dhacayaan xadiidkii wuxuu soo qaatay abu daawuud aan ku soo marnee ninkii caqiiliga ahay oo uu yidhi hadda ka hor haddaad dhihi lahayd waa ku anfici lahayd hadda ka hor haddii aad dhihi lahayd kelmaddan oo islaamnimadan yani haddaad hadda ka hor yeeli lahayd waa ku anficinayd laakiin hadda mayaadii cuquubadii waa ku jirtaa waay ayb cuquubaadka marka qaarkood ma ku dhaafmayaan bacda alahri ayb xataa gaalada haddii lasoo qabsado oo gaalnimo lagu qabto dadkii loo kala qaybiy addoommo ay noqdaan maalan ee uu islaamo oo diinta ku soo noqdo xor mau noqonaya islaamnimada xor may ka dhigaysaa maya cuquubadii weli waa qaa'im baaqi bay ku tahay ile cuquubadahu sababkii keenay waa ka horreeyey towbadaada laakiin towbadu hadduu la imaan lahay qabla alaqdi waa anfici lahayd markaas ma la adoonsan kari lahayd isagoo qof muslima qaala xadaanaa markaa saddexdan waa ka badan yihiin waxyaabaha dilka keeno laakiin maxaa saddexdan loogu koobayna ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa in allaale wixii dil waajibsada saddexdan unbay soo hoosgalsaaxirku wuxuu soo hoosgelaa murtadka luudiga midka oo liwaadka sameeyo athayib zaanigu buu isku soo gelaa wahaakada marka waxaa laga qaadanaya marka asbaabtaas qofka dhiiggiisa bannayso waxaan ahayn qofkii wax ku dilo inuu khalad ku jiro rajulintaas wax mafhuuma ma laha laa yaxillu damu rajulin qof unba hadda laga wada qaala xadaanaa moxamed bnu sinaanin albaahiliyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu طahmaan can cabdilcaزiiz bni rufaycin can cubayd bni cumayr can caaئiشhaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin muslim laa yaxillu damu mri'in qof dhiiggii ma xalaal aha qofkaasoo muslimin muslim ah kaa oo yashhadu an laa ilaaha ila allah waanna muxamadan rasuuluullah qiraayo sifo kaashifa ah waay muslimba haddii uu yahay waa layska ogyahay yacnii inuu laa ilaha illa allah u dhahayo ilaa biixdaa alaain saddex waxyaabood midkood ma ahane rajulun sanaa nin sinaystay bacda ixsaanin nikaax wax ku dhadhamiyey kadib fa innahu yurjamu dhagaxaa lagu dilayaa wa rajulun nin kharaja baxay muxaariban lilaahi wa rasuulihi isagoo alle rasuul la diriraayo fa innahu yuqtalu waa la dilayaa ow yuslabu ama waa la xirayaa oo inta la dila ayaa waxaa lagu xirayaa marka geedaha ow yunfaa min alardi ama dhulkaa laga dhoofinaya oo xabsi baa la dhigaa ow yuqtalu ow yaqtula nafsan ama naf inuu gooyo qofkii fa yuqtala bihaa loo dila iyada marka fa yuqtalu bihaa iyadaa loo dilaya marka halkan marka baabu xukmi اlmubtadi xaggee meeshan ka soo gelayna warajulu kharaja muxaariban lilaahi warasuulihi aayaddan innamaa jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu mafhuumkeeda kuma koobna qaadic dariiq muslim ah keliya kuma koobna bal waxaa soo gelayaan ayi muxaaraba oo loo deliisha kara iyo ayi fasaad waa u deliishadaan culummada ibnu cabbaas iyo daxaaq iyo tafsiirro fara badan buu keenayaa sababu nusuulkaba inay ahayd dad iyagu markaas mushrikiina ama yahuud intaba waa la yidhi calaa kullin marka qofka isagoo gaal ana muxaarib waa ahaa karaa isagoo muslimana muxaarib waa noqon karaa marka aayaddan aayatulxiraaba muslimiinta khaas kuma ah iyada laftirkeeda gaalada xataa waa loo deliisho karaa oo ninka nebiga caynaya maalan ama dadka diinta ka hor taagan oo balaayada iyo faafinaya dhulka muslimiinta ku dhex faafinayo oo dadkii muslimiinta ay diinkooda ka shaki gelinaya muxaaribun lilaahi warasuulihi ibnu taymiya marka meelahan oo kale wuxuu yidhaahdaa muslimka dhibkiisa iyo mujarad اlictiqaad oo qofka uu bedelo laakiin uuna muslim ku dhibin labadooda waxaa daran muslimka dhibkiisa uu leeyahay see marka riddo iidaa ku jiro loo leeyahay qofkiisa waa layska cafina haddii uu towbad keeno oo dilkii waxa waa ka dhaca ma la dhahayo maxaa yeelay kii ictiqaadka keliya bedelay ayaa waxaa la yidhi ha la dilo man bedela diinahu faqtuluuhu in la dilo istitaaba haddii uu diido hadduu toobadii ogolaadana waa layska daynaya amaa qofkan marka iidaaga uu la socdo ictiqaad bedelaad iyo iidaa iidaha ku owleysan dilka oo uga dhow ayb marka meesha waxaad fahmaysaa marka qof intuu isku darsado yacnii gaalnimo iyo dad dhibis isku daro muslim dhibid oo naagihii muslimaadka aynan ka baxsanayninoo qof muslima uunan ka baxsanayninoo diin iyo sunna ka muuqato iyo waxaasoo dhan marka khatar bay qofka u keeni karaan ayb qال xadaثna أحmed بن xmbل وmسdd qال xadaثna yaحyى بن سacيid qاala mسdd xadaثna وqاla أحmed عan qرة بن khاalد qاla xadaثna xmayd بن hilاal qاla xadaثna أbو burdة qاala qاala أbو muسى أqبلtu ilى النabiي slى الlaه عalيه alي wsلم nebigaan ayaan xaggiisa imid ayaan usoo jeestay wamacii rajulaani iyadoo laba nin ay ila jiraan min alashcariyiina oo ashcariyiinta ka mida isku qabiil lahaayeen axaduhumaa midkood can yamiinii midigteedu ahaa walaakharu kan kalena can yasaarii bidixdeeda fakilaahumaa labadoodaba sa'ala alcamala camal ayuu weydiistay nebiga nin walbaa waxay rasuulka ilaahay tagay idiib iyo shaqo wanebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiguna saakitun oo aamusan yahay faqaala waxa uu yidhi maa taquulu yaa abaa muusa abuu muusow maxaa leedahay adiga ow yaa cabdallaahi bna qays qultu waxaan idhi waladii bacadaka bilxaqi macbuudkii xaqa kugu soo saaraan ku dhaaranayaaye maa atlacanii ima aynan tusin calaa maa fii anfusihimaa nafahooda waxa ku jiro naftooda waxa ku dhex jiro ima aynan tusin oo waxay rabaan aniga ma ogeyn waxaan lama ogeyn ay jagadoonka ah wamaa shacartu ma dareemin annahumaa iyagu labadooda yadlubaani alcamala camal inay rabaan qaala waxa uu yidhi wakaannii anduru ilaa siwaakihi waxaad ba mooddaa nebiga cadaygiisa inaan u jeedo taxta shafatihi yacnii bushintiisa hoosteeda uu ku jiro faruurtiisa yanii hoosteeda uu ku jiro qalasad ay kor u soo baxday faruurteeda cadaygii waa cadaysanaya rasuulku marka cadaygii baa wuxuu galay faruurta gadaasheeda marka faruurtii baa kor u soo baxday qalasad kor irtafacad qaala waxau yidhi lan nastacmila annagu shaqo u dhiiban mayno ow laa nastacmilu lan nastacmila shaqo uma dhiiban doonno ow laa nastacmilu ma shaqo dhiibanayno calaa camalinaa camalkeenna man araadahu qof doonay walaakin idhab tag anta adiga yaa abaa muusa abuu muusow ow yaa cabdallaahi bna qays fabacaahu cala alyaman yaman ayuu u diray uma atbacahu wuxuu raaciyey mucaada bna jabal labadooda laba meel ay waali ka kala ahaayeen mid kastaa qaala waxa uu yidhi falamaa qadima calayhi mucaadin mucaad markuu u soo galay qaala waxauu yidhi inzil deg waalqaa abuu muusa baa dhahayo deg waalqaa lahu wisaadatan barkin bowna u dhigay waidaa rajulun nin waaba isaga oo cindahu isaga agtiisa muuhaqun ku la xirxiray uu yahay qaala waxauu yidhi maa haadaakani waa maxay mucaad baa dhahayo qaala waxa uu yidhi haada kaana yahuudiyan inkaan yahuudi buu ahaa fa aslama waa islaamay uma rajaca diinahu diinkiisiibuu haddana u laabtay diina sawi diina suu'i ama diina sawi xumaantii diinteedii ayuu u noqday diintii xumayd qaala waxauu yidhi laa ajlisu ma fadhiisanayo xataa yuqtala inta laga dila ninkaa marsuu diinkii inta soo galay haddana kama bixin ma fadhiisanayo ilaa laga dila yani waxay kutusay saxaabada say u jeclaayeen inay ilaahay diinkiisa fuliyaan oo ay dhaqan geliyaan ayb inaan in diinta yani lagu ciyaaro oo yacnii wax lagu dheeldheela laga dhigto siday aad ugu ay ugu necbahayeen qaala waxa uu yidhi laa ajlisu xataa yuqtal ma fadhiisana ilaa laga dilo qadaa'u ullaahi wa rasuulihi haadaa in la dilo ninka murtadka qadaa'u ullaahi wa rasuulihi waa alle rasuul xugunkoodow qaala waxa uu yidhi ijlis fadhiiso nacam haa qaala waxa uu yidhi laa ajlisu ma fadhiisanayo xataa yuqtala qadaa ullaahi warasuulihi alaaa miraarin buu yidhi fa amara bihi waa amray faqutila waa la dilay marka ninkii ninkan markaa xadiidka riwaayaadka waxay leeyihiin towbaa loo bandhigay ilaa saddex maalmood meelahaas yaa towba loo bandhigay uma tadaakaraa qiyaama alleyli qiyaamuleylkii bay markaa mudaakareeyeenay ka sheekaysteen faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi mucaad ibnu jabal ayb ayaa ka sheekeeyey oo wuxuu yidhi mucaad amaa ana anigu fa anaamu waan hurdaa wa aquumu waa kacaa ow aquumu waan kacaa waa istaaga wa anaamu waa hurdaa yacnii habeenkaygoo dhan hurdo ma wada aha habeenkaygoo dhanna soo jeed ma wada aha wa arjuu waxaan rajaynayaa fii nawmatii hurdadayda maa baan ku rajaynayaa wax arjuu aan ku rajaynaya fii qowmatii istaageeya markaan hurdayana iskama jiifee ajar baanba hurdadeyda ku raadinaya oo maadaama aan si aan nashaad ugu helo cibaadada shayga mubaaxa haddii niyo lagu daro ajar baa laga hela ayada sidaabaa marka mucaad uu yidhi maxalu shaahidka waxay tahay ninkii la dilay qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana alximaaniyu yacni cabd yacni cabdalxamiid bna cabdiraxmaan can طalxata bni yaxya wa burayd bni cabdillaahi bni abi burdata can abi burdata can abi muusa qaal qadima calaya mucaadun mucaad baa ii soo galay wa ana bilyaman warajulu nin kaana yahuudiyan yahuudi ahaa faaslama wuu islaamay fartadda can ilislaam ayuu ka noqday falamaa qadima mucaadun markuu soo galay mucaad qaala waxa uu yidhi laa anzilu ma degaayo can daabatii daabadayda ka degi maayo xataa yuqtala inta laga dilo faqutila waa la dilay qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi wa kaana qad istutiiba qabla daalik waa laga towbad dalbay markaas ka hor yanii dalxat bnu yaxya iyo burayd bnu cabdillahi bn abi burda midkood ayaa wuxuu yidhi yani wa kaana qad istutiiba min qabla daalik waa laga istitaabaa la weydiiyo waa laga towbad dalbay towbada marka xadiidkan wuxuu daliilu yahay marka murtadka inaan layska dilaynin haddii riddadiisu mujarad ay tahay towbo in la weydiinayo soo noqon la dhahayo towbadaas marka wakhti iyo zaman ma ku xadidan tahay mase ma mase male imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahy wax wakhti kuma xadidno haddii la yidhaahdo hadda inta marka la dili rabaa towbada loo bandhiga hadduu ma soo noqonayo yidhaa markiiba layska dilay saddex maalmood shardi maaha imaam axmed iyo isxaaq iyo culimmada badankoodna waxay qabaan saddex maalmood in la sugo oo towbo markaas towbadiisu ilaa saddex maalmood in loo ay ahaato cumar baa laga wariyey marka macnahaas macnaha kale wuxuu yahay qaarkood ilaa bil yidhina waa jiraan qaar wax la weydiinaya dhahayna waa jiraan haddiise ay dhacdo isagoon istitaabo la weydiin nin la dilo oo nin uu dilo maalan wax qisaasa lagama rabo ninkaas maxaa yeelay ninkan isagu wuxuu dila xaalad murtad uu yahay oo mubaaxu demi iska ah waa unla tacsiira tacsiir iyo xabsi iyo maadaama imaamkii uu afduubay shaqo imaamkii laga rabay oo isagu ku orday waa yacnii in la xanuujiyo waa leeyahay laakiin in loo dilaa maya maxaa yeelay isku kuf maba ahamba nin murtad noqday iyo nin muslim amaka imaamu shaaficina macnahaasuu sheegay ibnulmundir marka meeshan wuxuu yidhi wakhtalafuu fi istitaabati اlmurtadi way isku khilaafeen faqaala طaa'ifatun طaa'ifa waxay tidhi yustataabu fain taaba wailaa qutil wa rawaynaa hada اlqowla can cumar wacuثmaana wacali wabihi qaala cطاء bn abi rabaax وإbrahim النqعي وmalik وsufyaan الثwriي والأwزaaciي والشhaafiعiي وأحmd ayb iyo أصxaabu ra'yiga qowl labaadaa ku jiro qowlka wuxuu leeyahay waa la dilayaa walaa yustataabu cubayd bn cumayr iyo daawuus ayaa ku tageen qolada marka iyagu in towbada mashruuc ay tahay qabto qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf ayay deliishanayaan nebiga waxaa layidhi waxaad tidhaahdaa kuwa gaaloobay haddaa ka hartaan oo ay ka haraan waxa ay ku jiraan wixii hore waa loo dhaafaa qul liladiina kafaruu markii la yidhina murtadku kafaruudaasuu soo gelaa bay dhahaan ayb nebigana waa la amrayoo qul baa layidhi sidaas dheh istitaababa waayay dheheen marka siiqadan naftirkeeda aayaddu ay tilmaamaysaaba istitaaba ah wixii ka baxaaya marka cumuumkaas waa in deliil ay uga baxaan istitaabada marka waajib miya mase sunno waayo laysku khilaafay iyada qolada marka waa waajib arkaysa waxay deliishanayaan aayaddan istixbaabka kuwa arkayana waxay leeyihiin ninkan dacwada waa gaartay waxay deliishanayaan iyaguna nusuustii gaalada xarbiyiinta ah iyadoon dacwo gaarin ma bannaano in dagaal lagu bilaabo lala dagaalo laakiin hadday dacwada gaartay oo lagu duulaayo sunno waay markaas in loo sheego oo dacwada la gaarsiiyo uma markaa lala dagaalo haddaan loo sheeginoo dagaalka layskaga qaadana waa iska bannaaneed meeshaasoo kale waayayleeyiin ninka murtadka dacwada waa gaartay ilaa muslim buuba ahaabaysabinaan calaa daalika markaas towbadu istitaabadu waa mustaxabay dhahay allaahuma qof murtad haddii la fardiyo yacnii uu ka qarsoonaaday ninka murtadka hadduu soo laabto islaamnimada inuu ku soo laaban karo hadduunan ogeyn oo kale kaasoo kale war islaamnimadii kusoo noqo in la yidhaha waajibay noqonay marka oo istitaabada la weydiiyey taasaa ibnu taymiya saarimka juska saddexaad safxada lix boqol uu ku sheegay istitaabada marka ninka murtadka inta aan la dilin in towbo la weydiiyo ibnu taymiya isagu ijmaacuu soo raray saxaabada ayb oo wuxuu yidhi waalcumdatu fiihi ijmaacu asaxaabati ninkaan riddada ku dhacay intaan la dilin towbo in la weydiinayo waa riddada mujaradkan in towbo la weydiinayo ijmaaca saxaabadaa umdada cumdaha waa ijmaaca saxaabadii can moxamed bni cabdillaahi bni cabdin ilqaari qaala qadima calaa cumara bni اlkhaaab rajulu min qibali abi muusa alashcari cumar baa nin wuxuu uga yimid dhanka abuu muusa alashcari meelahan wuxuu ka xukumi jiray ciraaq basre iyo kuufa iyo meelahaas nin baa marka meeshaas ka soo galay fasa'alahu can innaas cumar marka ninkiibuu dadka xawaashoodii ayuu ka waraystay faaqbarahu waa u sheegay uma qaala wuxuu yidhi hal min muqaribatin hal min muqaribati khabarin war oo qariib ahoo lala yaabo oo yacnii qariib ah ma haysaa buu yidhi qaala nacam buu yidhahaa rajulun kafara bacda islaamihi nin gaaloobay islaamnimadiisii kadib qaala wuxuu yidhi famaa facaltum bihi saad yeesheen buu yidhi ninkii markuu diinta ka baxay maxaa ku samayseen qaala ninkii wuxuu yidhi qarabnaahu waa soo dhoweynay fadarabnaa cunuqahu luquntaan ka jarnay qaala cumaru cumar waxa uu yidhi hallaa xabastumuuhu alaaan war maad saddex maalmood maxaa u xiri weyseen saddex maalmood wa acamtumuuhu kulla yowmin raqiifan maalin walbana hal xaboo rootiya siisaan wastatabtumuuhu aad towbo ka dalabtaan markaa lacallahu yatuub inuu soo laabtaa laga yaabaa wayuraajica amra allaahi lacalahu yatuubu wayuraajicu amra allaahi inuu allah amarkiisa marka usoo noqdo markaasuu cumar wuxuu yidhi allaahumma innii lam axdur walam aamur walam arda id balaganii sidaa buu yidhi cumar ilaahow aniga ma joogin meeshay ku dileen ma amrin raallina kama noqonin markaan akhbaartaas maqlay warkaas oo ii jeedaan hadalkan marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay saxaabada dhexdooda uu ka dhahaayo hadal culus oo isagii uu iskaga beri yeelayo ilaahu aniga ma farin ma yeelin raalli kuma ihi waa hadal culus imaam maalik baa weriye muwadaa imaamu shaafici waa weriye imaam axmedna waa weriye wa qaala wuxuu yidhi imaam axmed adhabu ilaa xadiidi cumar kanaan ku tegayaa buu yidhi aniga marka istitaabadu inay waajib tahay ayb walida marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa marka istitaabadu inay waajib tahay cumarna marka waxaa ka mid ahaa fiqhigiisa dadka in allaale inta islaamka lagu hayo kara in lagu haayo inaan laga orodsiinin islaamka dadka mar kalena abuu muusa alashcari xaggiisoo war ka maqlay nin ridoobay ninbuu wax ku dhuftay abuu muusa alashcari xad iyo waxbuu ku sameeyey wuu ku carowaa markaasuu dadka yaysan dadkiibuu u diiday inay la hadlaan la sheekaystaan wax tacsiir adag buu ku sameeyey adiga markaasuu cumar ninkii wuxuu yidhi waxaan hamiyey buu yidhi marka inaan cumar aan dilo abuu muusa alashcari amase oon markaas iska cararo oon gaalada u galan inaan abuu muusa dilo cararo oon gaalada u galan ayaan ku hamiyey markaasaa cumar loo sheegay cumar arrintaas aad uga soo horjeesto waxa uu yidhi aniga tayada hadday tahay dahab iyo fiddo oon bixiyo yacnii waxaa iiga khayr badan in aan hahay qisasaa maahay waxay ahayd dad baa cumar u yimid markaasay waxay yidhaahdeen isagaa waraystay oo qoladii maa facala albakriyuun qoladii bakriyiintaa ka warraman buu maxay sameeyeen markaasaa waxaa layidhi innahum laxiqu lmushrikiin mushrikiintii bay raaceen wa qaataluu maca almushrikiin mushrikiinta macoodayna muslimiinta la soo dagaalamayn markaasuu wuxuu yidhi aniga hadday teyda tahay saad yeesheen buu yidhi haa markaasay dhaheen waa laynay waa dilnay markaan qabqabanno on gacanta ku dhignay kulligood waa laynay markaasuu wuxuu yidhi aniga tayada hadday tahay sidaas ma yeeleen dahab iyo fiddo waxaa iiga khayr badnaan lahaa inaan iyaga aan sidaa aanan yeelin say yeeli lahayd baa layidhi markaasuu yidhi xabsi aan geli lahay waa xabisi lahay towbaan weydiin lahaa oo waxaan u bandhigi lahaa buu yidhi albaabkii ay ka baxeen inay dib ugu soo laabtaan saasaan fari lahaa buu yidhi aniga hadday tayda tahay ayb xadiidkaasna marka isaga cumar waa ka ansaxa taasna ibnu kaiir wuxuu ku warinaa musnad ulfaaruuq waana isnaaduhu jayid buu yidhi sidaana marka waxay tusaysaa siyaasada cumar waxay ahayd ama siyaasatu lkhulafaaءi اraashidiin diinkuna uu faraa dadka inaan gaalada loo kaxaynin xaggoodan ayb oo sifo walba oo ay dhici karta inay gaalada u galaan oo muslimka ay ula soo dagaalamaan oy gaalada biiriyaan sifo kastoo lagu baajin kara in lagu dadaalo in lagu baajiyo ayb laakiin adnaa sifa haddii dadkii gaalada u yaaca la leeyahay oo yacnii ama lisaanulxaalkii uu sidaas yahay ama lisaanul yacnii ama lisaanulqowlkiiba uu sidaas yahay hadde taas waxaa waaye maahan wax waafaqsan sidii saxaabadu ay yeeli jireen waana waxaan saxsanaynoo kaldan ayb macnahaasaan abu daawuud waxaa noogu imaan doona isla kitaabuulxuduud in nebigu reebay ardulcaduwi in xuduudda lagu oogo iyadoo la joogo ama meelaha saasoo kale ah si aynan gaaladii u gelin iyagoo caraysan oo muslimkii waa idin ciqaabayaanoo cara darteed ay gaalada aanay ugu gelin oo hadhow marka dad gaalada biiriyo aysan u noqoninoo riddadii iyo gaalnimadii iyo dadka in laga daba wadwada maahan oo hadhow barnaamij looga dhigo ayb taasna ma saxsana wa kaana qad istutiiba qabla dalika towbadana waa sheegnay waxa istitaabada gelaayo riddada gelaysay middaan gelaynin qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa xafsun qaala xadaanaa shaybaaniyu can abi burdata bihadihi اlqisati qaal waxa uu yidhi fautiya abuu muusa abuu muusa la keenay waxaa loo keenay birajulin nin qad irtada can ilislaami fadacaahu cishriina leylatan labaatan habeen ayuu toobo weydiinaya ow qariiban minha ama wax ku dhow fa jaa mucaadu mucaad baa yimid fadacaahu waa u yeehay faabaa waa diiday fadaraba cunuqahu ninkii mucaad baa u yeehay kaala yidhi waa diiday markaasaa la dila waa markii towbada la weydiiyey kadib waa aragtaa xadiidkan marka isagoo daahirkiisa waxaa ka muuqanaysa labaatan maalmood marka bacdi ahlilcilmi baa ilaa bil gaarsiiyey qaarna waxayba gaarsiiyeen muddo dheer sufyaanu hawri dilkiisu hadduu doono xabsiga waa iskaga dhima qaala xadaana bnu mucaad qaala abu daawuud warawaahu cabdulmalik bnu cumayr can abi burdata lam yadkur ilistitaabata warawaahu bnu fudayl can الshaybaaniyi can saciid bn abi burdata can abiihi can abi muusa lam yadkur fiihi اlistitaaba qaala xadaana bnu mucaadin qaala xadaana abi qaala xadaana almascuudiyu can اlqaasim bihadihi اlqisaةi qaal falam yanzil ma soo degin mucaad xataa duriba cunuquhu ilaa luquntiisa la gooyo wama stataabahu towbana ma su'aalin qisadaani marka riwaayadan hadda tii hore wakaana qad istutiibaan hayn haddana halkan wuxuu leeyahay maya ayb meeshan marka mascuudiga xifdigiisa waxbaa ku jiro ayb sidaa marka ikhtilaad baa ku dhacay markii dambe cabdiraxmaan ibn cabdillahi bni cutbata bni mascuud wa ayb marka isaga marka ikhtilaad inuu ku dhacay saa darteed marka qolooyinka kale istitaabada sheegay riwaayadooda muqadam ah ama in la yidhaha riwaayadan laftirkeeda waa saxiixe laakiin wama stataabahu mucaad mar rabaa toobo uma bandhigin yacnii abuu muusa alashcari towbadii waa ka dalbay waa u bandhigay mucaad markii uu yimid wuxuu yimid isagoo ninkaani istitaabo la weydiiyey marka wama stataabahu mucaad marka toobo uma bandhigin macnuu saasna waa loo tawjiihiyaa qال xadaثna بن mعaadi qal xadaثna أbي qal xadaثna الmascuudiyu can الqاsim bhadiه الqiصaةi qaal falam yنزل xatىa duriba cunuqhu ilaa lagu dhuftay luquntiisa wma stataabh qal xadaثna أxmed بn mحamedi الmarwaزiyu qal xadaثna عlي bn الxuseyn bn waaqid can أbihi can yزيid الnaxwiy can cikrimةa can iبni cabaasi qaal kana cabdالlahi bn sacd bn abi sr yaktubu lirasuuli اllahi sal ا l slm nebigu u qori jiray faazallahu shayطaanu shaydaan baa sinbiririxiyey falaxiqa bilkufaari gaaladiibuu haleelay nacayb uu markaa u qabo nebigii iyo dadkii muslimiintaabuu gaaladii u haleelay markaasuu diintii ka baxay faamara bihi rasuulu llahi sal اllahu alayh ali waslm nebiga wuxuu amray an yuqtala in la dilo yowma alfatxi maalintii maka fastajaara lahu cumaan cumaan baa marka wuxuu dalbay ayuu magangelye ka doonay faاstajaara lahu cuثmaanu baa magangeliyada ibnu cafaan faajaarahu rasuulu اlahi sal slam nebigu marka waa ka magantiisi waa aqbalay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa marka murtadku haddii riddadiisu ay iidaa oo la socdo istitaabo inaan la su'aalaynin waana midda hadda ibnu taymiya xadiidkan u deliishanaya iyo a'imo fara badan oo a'immadii salafka ka mid a maxaa yeeley ninkan ibnu abi sarxi intuu iska ridoobay shib ma dhihin bal nebiguu la dagaalayay sala allahu calayh ali wasalam riddadiisii marka waxaa u weheliyey inuu yidhaahdo anaa aqaano anaa waxuu qori jiray wax u yimaado waxaan waxyaabo fara badanoo aniga geliyey baa jiro qur-aankan ay akhrisanaayeen qaar badan ma ogeyn anaa ku dardaray iyo waxaasoo dhan marka waa wax dadka looga celinaya diinta islaamka meeshaana marka wuxuu u aaday inuu muslimkii kula dagaalamo marka riddatun muqalladatun buu ku dhacay adag taas marka istitaabo maya tan male marka rasuulku waqaa'icdu waa kala gediye marka bacduhumna in istitaabo la weydiiyo faray ama saxaabadiiba laga haayaa bacdulmurtadiinna wax toobaa iyadoon la weydiinin baa la dilay marka laabudda marka faariq mu'ahira inuu jiro faariquna waa iidaha buu yidhi ibnu taymiya masaa-ishan marka iskaga orod maaha waxaa la dhihi karaa juska saddexaad saaribulmasluulku wax kale ugama hadlin masaa-ishaan uga hadlayn waxaa laga yaabaa maa yuqaarib saddex boqoloo safxo maanta inaynu ku gedgedinahay masaladan oo hadba marka culimmadii iyo fuqahadii islaamka iyo madaahibtii dhammayd inuu isugu keenkeeno meelahaas marka aqwaashoodii iyo haddana niqaash u galan marka maantana waa iska sahlantahay kii raba qofkau doono riddo isaga tuuraa kuwa badan iyaguna riddadii mabay yaqaanaanba yacnii wax ay kala nooc tahay iyo riddadii dhammayd hal xabbay ka dhigayaan mujaradda iyo muqallado iyo waxay u haystaan wax xaadid ama gadaal ka yimid oo wax ay yihiin aan la fahmaynin ama qaarkoodba yacni waxaa isaga dhex daranba iyagoo culamo sheeganayo laga yaabo riddo iyo iyo wixii kale marka aan riddada ahayn macaasidii iyo riddadii baa isaga dhex daatay qaar badan dad iska dhigaaya marka iyagu yacni culamo ahaan ayb inay yihiin marka dadkeedaa la rabaa in marka laga akhri ilaa yacnii kutubta u banbaxday masaa-ishan oo aad uga hadashay bay yay roontaha in laga akhriyan laga akhriso hadday noqon lahayd kuwaan fiqhiga shuruuxdooda iyo kuwa gaarka looga qorayoo ibnu taymiya uu ka qoray oo kale aad masaa-isha ridda yacnii riddada iyo ku tacalluqda si fiican uu istiicaabay kitaabkaas saarimulmasluumka wuxuu leeyahay marka halkan marka ibnu abi sarxi toobo lama weydiinin oo in la dilo ayuu faray fastajaara lahu cuثmaan bnu cafaan rid marka ninka murtadkaa ma la magangelye ma galaa isaga gaalka asliga oo la magangeli karaa laakiin ninka murtadkaa yani in magangelyo loo sameeyo la magangeliyo isagay cuqubada ila kala dhex galaa maxay noqonaysaa cumaan isagu marka isagoo sidiisa ahoo murtadkiisa ahaan magangeliye ma dhihin ee magangelyada iyo cumaan uu samaynaya intou u galay ayuu wuxuu yidhi waa islaamayaa waa towbad keenaya diinkan ku soo noqonaya orod nebiga ii weydiiyey inuusa i dilin cuquubada iga dhaafo taas marka way kala duwan tahay qofkii isagoo gaalka asliga isagoo gaal abaa la magangeli karaa oo aan sooba islaaminba soma murtadku laakiin ma la baaqi yeelaya riddadiisa ma lagu baaqi yeeli karaa ma la dhihi karaa ninkan anaa magangeliye hala ii daayo murtadkiisana ha iska ahaado diinta ha ka maqnaado sidaa ha uga baxo maya saa ha u malaynin xadiidka in macnihiisa uu sidaa yahay ninka murtadkaa ma lasii yacnii riddo ma lagu dayi karo mana lagu magangelin karo laakiin towbada uu la yimaaday iyo islaamnimada iyo hadhow wax badanay waxayn kartaan meeshaa marka macnaheedu sidaas waaga nebigu marka waa ka gacan laabtay xadiidkiisa macruufa oo waa soo marnay kan dambena wuu ku keeni doonaa قال xدثنا cثمان بن أbي شhيبة قال xdثنا أحمد بن المفضل قال xdثنا أسباط بن نصر قال زcم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لma kاana يومa فaتحi مكة markay ahayd maalintii فaتحi مكة اkhتaبأa cabdاللaahi بن سacد بن أbي سرح cinda cثmaan بن cafاan buu ku dhuuntay faجaءa bه fajaءa bihi wou la yimid oo nebiga u keenay xataa awqafahu cala الnabiy sal ا slm ilaa uu nebiga hortiisa soo istaajiyo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow baayic cabdallaahi cabdullaahi la mubaayaco farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday fanadara ilayhi waa fiiriyey alaaa saddex jeer kullu daalika ya abaa intaasoo dhan waa diidaya nebiga yaa rasuul allah la mubaayaco shibbo iska ah nebigu waa diidaya intaas marka hadalka ahaa arrinkan iyo istitaabadu soo iskama soo hor jeedaan marka wjudalaalada ma la fahmay ya xadiidkan wuxuu tusaa istitaabo inaan la weydiinaynin qofka ku dhaca riddada iidaha uu la socdo wejhu dalaalaheeda kee waay kaasaa laydinka rabaa marka daa fahamsantaxadiidkan wuxuu daliil u yahay istitaabo inaan la weydiinaynin qofka riddada iidaha ku jira la yimid kanaa daliil u ah wejhu dalaalihiisa la raba haa istitaabo ile gacan laabasho maaha waa ka soo hor jeedaan towbo ha laga dalbo asaga iyo in laga aamuso si loo dilo laba sooma kale ah meeshaa marka saasay ugu caddahay marka ma ahan aayadaha ila aladiina taabuu min bacdi dalika ay murtad ma loo soo deliisho kara oo ilaa maxaa yeele nebiga si ficilkiisa yaa yaa yacnii ka hor yaa meelaha qaarkood aan saas waafaqaynin ayb hadda waxaanoo dhanna marka wax sugnaadaa la rabaa islanba marka horeba tacriifaadka iyo axkaamtan iyo axkaamtu waxay imaan kartaa wuxu horta inay sugnaadaan waxaan sugnayn ninku sugaaya axkaamtan isaga unbaa qalad galay mana axkaamtan in wax laga sheega maaha markaas dadka qaarkood marka waxay ka maraysaa hadda riddo iyo xugunkeed ka sheekaynta laga sheekeeyo xataa tan dhibka noo keentay waayay ku leeyihiin naga daay waxaan dhanba naga dhaafin ma la dhaafi kara waxaanoo dhan wax diinkii ilaahay ku jira salaad haddaad tidhaahdid qof baa ku cayaaray maalan ama axkaamta qaarkoodba zinadii hadday dad ku si qaab daran marka ay dadaan sinaysanin ay dhagax isaga dilaan isaga dilaan isaga dilaan ma waxaa laleeyahay naga badaaya zino iyo shanigeed ha laga aamusayaa laga hadlin dadku ha iska zinaystaan sax maaha in sidaa la helin ridada in la bayaaniyo xukunkeeda la sheego nooceeda laga hadlo say dadku uga fogaadaan ay uga dheeraadaan ninkii qofaan murtad ahayn murtad ka dhigay ee ku dilay asaga le loo haystaa aakhira marka laakiin adiga shay diino inaad barato ay kugu tahay isma ogeysiin ayb markaa wuxuu yidhi saddex jeer buu marka farafaca ra'sahu fanadara ilayhi alaaثan kullu dalika ya-baa fabaayacahu bacda alaaثin saddex mar ka bacdi saddex kadib ayuu la mubaayacooday uma aqbala calىa asxaabihi asxaabtiisuu ku soo jeestay faqaala wuxuu yidhi amaa kaana fiikum rajulu rashiid war nin wax fahmaayo dhug leh miyuunan idinku jirin yaquumu ilaa haadaa midkaan u istaago xaysu ra'aanii markuu i arkay kafaftu yaddii gacantayda inaan ka laabtay oon ka ceshtay can baycatihi baycadiisa fayaqtulahu dilo miyuunan idinku jirin nin wax fahmaayo faqaaluu waxay yidhahdeen maa nadri yaa rasuul allah rasuulka ilaah annaga ma garanaynin maa fii nafsika naftaada waxa ku jiray waxaa adiga rabtay annaga ma fahmaynin qof agtaada taaganna ma iska dili karna alaa aw maata ilaynaa maa noogu ishaartid bicaynaka ishaada ma noo iljabi sidoo yacnii un marka isha xoogaa aad noo qaala waxa uu yidhi innahu laa yenbagii linabiyin nebi uma habboona an takuuna lahu inay u ahaato khaa'inatu اlacyun il wax khiyaanaysa nebi il wax khiyaantaa inay u ahaato ma u habboona marka saas ma yeeli kariyo ani nebi baan ahay ma samayn kara u leeyahay ayb xadiidkan marka macnihiisu saasuu mafhuum ku yahay qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi isxaaq can ishacbiyi can jariirin qaal samictu الnabiya salى اllahu alيyh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay idaa abaqa alcabdu addoonku hadduu dhuunto ila ashirki shirkiga ou u dhuunto yanii shirkiga iyo dadkii mushrikiinta ahayba u dhuuntay u buuxiyey ou biiriyey so faqad xalla damuhu dhiiggiisii waa xalaaloobay faqad xalla damuhu dhiiggiisii markaa wuu xalaaloobay ayb marka qofka xukunkii riddada intaasoo xadiid buu ku sheegay waxaa in la fahmo iyada marka u baahan ninka murtadka ah xoolihiisu maa xukmu maali lmurtadi qofka murtadkaa maalkiisu xukunkiisu see noqona madaahibta marka ibnulmundir baabuu u sameeyey ishraafka madaahibta aqwaashooda waa sheeg sheegay qola iyagu dhahayaan marka muslimiinta iskale baytulmaalka qola dhahayaan warafadiisaabawaalba la dhaxli karaa murtadka oo isagaan wax dhexlaynina isaga waa la dhaxlaa oo dadkiisii warafadiisiibaa xoolihiisii dhaxal ahaan u qaadanayaan qaar baa dhahaya culammada ka mida laakiin xadiidka nebiga laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima murtadkuna waa kaafir kaasaa diidaya imaamu shaafici isaga aqwaal buu masaladan ka qabaa qowlka xoogga badanna waxaa weeyaan ninka murtadka maalkiisu waa mawquuf asagaa leh warasadiisaa leh muslimkaa iskale ma la dhahaayo waa mawquuf meeshuu ku dambeeyaa la fiirina waa towbaa loo bandhigay waa diiday inuu soo laabto waa la dilay maalkiisa muslimiinta baytulmaalkaa fey waa fey maalkiisa towbadii markii la weydiiyey waa iska soo noqday waa towbad keenay diinkii ku soo noqday maalkiis waa leeyahay saa iska linaa ma laga qaadayo laakiin intay nololi ku jirto maalkiisu waa mawquuf waa taagan yahay xaggay xagga midna kuma xisaabna meeshuu ku dambeeyaa maalkiisu ou raacaya taana marka xukunkeedu iyadu sidaas ilmihiisu maxay noqonayaan marka iyo naagtiisii iyo naagta qofka murtadka uu qabo markii riddadu ay sugnaato oo ninkan ay ku sugnaato la xukumo xilligaas nikaaxu waa kala tegaan furqaa dhacayso iyada intay ciddada ku jirta hadduu dib islaamkii u soo galo nikaaxiisii hore unbuu baaqi ay ugu tahay waa naagtiisii ciddadu markay ka dhammaatana bis waay marka tanajasat ilfurqatu furqadii waa go'day waa dhammaatay waana waxaa samaysmaya kabacdi say doontay nin kale waa iska guursan kartaa hadduu isagu doono inuu markaa soo islaamo dib haddana uu u guursado nikaax jadiida guursana nikaaxaas jadiidkaa marka dhalqooyinkiisii wax ka dhin maayo maa jira waxba kama dhin maayo maxaa yeele waa faski oo kale waa midaan dhalaqaadka ma nuqsaaminaysa dalqooyinka saddexdaa ka nuqsaami maayo awal haddii hal ay ugu harsanayd maalan sidaa ay ku kala tageen oo intuu ridoobay sidasaa ku kala baxeen soo isnoqday oo nikaax jadiida uu ku guursaday mar kale isagoo muslim ah halkii dalqo unbaa baaqi iska ee dalqadaadii waxay ku tagtay fii xaali riddatika ma la dhahayo ma ahanba dalaaq maba ahanbfurqow ayb ilmihiisuna say noqonayeen ilmihiisu kuw wixii aan qaangaarin kuwaasaa laga hadlaya waa muslimiin markay qaan gaaraan marka hadday iyagu yidhaahdaan ay riddadii iskaga raacaan markaasaa xug shaqadooda marka la gelaan laakiin ninkan waa murtad ilmihiisiina hala dilo hadhow waas murtaday noqon doonaan maaha wax oo sharcia ma ahan taasoo kale khawaarijtaa waxay dhihi jirtay ilmaha caloosha ku jira hala dila xataa lianna walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran qur-aan si qaabda aan saxsanayn loo isticmaalayo waa saas ma saas maaha marka riddadu adu inahaasa ugu muhiimsan wabilah towfiiq sal alla slam calaa nabina maxamed wala